halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da ood si toos uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrban hirarka efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba rabadaan wanaagsan sidoo kale waa cawaysnimo talaadaha bisha julaayna waa toddoba sannadka idaacadda cawaysnimona waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii waa go'aanka agoon caawa kaga hadlayno dhallinyarada iyo isbeddelka jadwalka shaqada iyo weliba sicirka badeecadaha ee xilliga rabadaanta
goobtanyada markaan maalmihii ugu horreysaan fadnay aan aragnay ina maaragtay bulshigu iska xiran yahay waxaan qaraar ku gaarnay inaan qaabtaas arko bisha rabadaan aan iska xiro oon dib u furo maalinta ciidda hadduu eebbaha awoodda raalli ka noqdo
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan xaaji ayaan cabkoos oo isagu ah milkiilaha maqaayad lagu cunteeyo oo ku taala dalka maraykanka kana hadlaya isbeddelka jadwalka shaqada ee bisha rabadaan qodobada kaleed barnaamijka caawa oo idinla socodsiinaya anigu waa maxamed cabdiyi saare cabdi aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixinno inooga imanaya magaalooyinka muqdisho waa xeryaha qaxootiga dhadhaab iyo magaalada boosaaso
waa tahay inta ka horraysa se waxa aynu bal dadka la socodsiinaynaa qodobadii wararka ugu waaweynaa senatarka laga soo doorto magaalada mandheera ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya bilow kerow ayaa waxa uu sheegay in weerarkii xalay ka dhacay magaalada mandheera ay ka dambeeyeen ilaa iyo labaatan ka mida dagaalyahano hubeysan kuwaas oo ay ciidamada amniga ay rasaas isweydaarsadeen waxa uuna sheegay in ciidamada weerarkaasi geystay ay u muuqdeen inay yihiin al-shabaab haddaba isagoo la hadlayay v o e da ayaa waxa uu sheegay in dhacdadani ay xogteeda tan iyo wakhtigan weli ku daba jiraan
dhinaca wararka caalamkana dowladda maraykanka ayaa sheegtay in wakhti dheeraad ah lagu kordhin doono wadaxaajoodkii nukliyerka ee iiraan iyo lixda quwadood afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka mary herf ayaa sheegtay in horumar weyn la sameeyey waxayse sheegtay in qodobo waaweyn oo xasaasiya laga wada hadlayo farsamo badanna loo baahan yahay waxay sheegtay inay ka walaacsan yihiin duluucda heshiiska ee aysan walbahaar ka qabin wakhtiga iskuraya madaxa siyaasadda arrimaha dibadda midowda yurub federica mogorini ayaa dhinacyadaasi si macquul ah u turjumaanaysa xilliga kama dambaysta ay qabsadeen oo ay weli qaadan karaan maalmo iyo wakhtiga oo loo baahan yahay si heshiiska loo soo gebagabeeyo ergooyin ka kala socda wadamada maraykanka britain shiinaha faransiiska ruushka iyo jarmalka ayaa laba saacadood kulmay isniintii maanta ahayd waxayna sheegeen in wadahadalkoodu uu sii socon doono ilaa iyo maanta ilaa iyo caawaana dhahde madaxda dalalka ku bahoobay midowda yurub ayaa maanta oo talaado ah shir deg dega waxa ay ka leeyihiin mushkiladda dhaqaalaha ee griiga ee wakhtigan aloogsan kulankan oo ka dhacay magaalada brusels ayaa madaxda yurub ay doonayaan inay go-aan uga gaaraan in bangiyada griiga la furo dabayaaqada toddobaadkan iyo inay sii xirnaadaan bangiga dhexe ee yurub oo ka mid ah hay-adaha ugu waaweyn ee lacagaha deynta siiya griiga ayaa cadaadis waxa uu ku kordhinayaa xukuumadda athanes isniintii shalay kadib markii uu sheegay in uu go-aan ku gaaray inuu deyn deg deg ah siinin bangiga griiga haddii aysan helin kaalmo bad kaalmo dibadda ah bangiyada griiga ayaa la filayaa in ay lacagtu ka dhammaato ugu horreynta arbacada beriya iyada oo xukuumadda griigana aysan u muuqan mid isbixin karta balaayiinka deemaha ee lagu leeyahay shirkadaha deemaha ee yurubna ay ku leeyihiin oo laga doonayo inay bixiso dhammaadka bishan inta lagu guda jiro
cawaysin wanaagsan ramadaa wanaagsan mar kale dhegaystayaal jadwalka ardayda soomaalida ee wax ka barata xeryaha qaxootiga ee kenya ayaa waxaa ayaan wax isbeddelahay ku iman inta lagu guda jiro bisha ramadaan marka laga reebo goobaha qaarkood oo ardayda horey loo sii daayo warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya wariyaheenna aadan xasan tarax
inkastoo xeryaha dhadhaab ay hoos yimaadaan kenya maamulka iyo macallimiintana ay yihiin soomaali waxa ay samaysteen wakhtiyo ay isleeyihiin way u babacdhigi karaan soonka cabduqaadir maxamed waa maamulaha iskuulka midnimo waxa uu sharaxaad iga siiyey sida ay jadwalka u yaalay iskuulka u waafajiyeen ramadaanka run ahaantii wax weyna yar saamaysay ramadaanka iyo sidii karikalaamka aan aan iskugu wadi lahayn waxaan suubinay timetablekii oo kale ama jadwalkii aan ku shaqaynaynay waan soo waan soo kordhisiinay oo waxaan waxaan suubinay waktigii aan waktigii ka soo horumarinay si aan u helno in dadka soomana wakti wanaag fiican ay u tegi lahaayeen u rawaxi lahaayeen ardayda soomana ay wakti fiican u rawaxi lahaayeen yaa waxaan suubinay waktigii aan soo congest garaysay meeshii hal saaci bar ama laba saac aan xiisada bilaabi jirnay waxaan hadda bilownaa laba iyo tobanka iyo barkii si lixdii oo kale lixdii oo galabnimo aan u rawaxno lixdii waxyaala caqabadooyin badan oo iska jirtaa carriculamka oo kenya because waktigii loo loo baahnaa lagu qaadan lahaa lix xiisadood ama labaiyo toban xiisadood lagu kafagarayn lahaa laguma kafagarayn karo ardayda dhigtaan iskuulladan yaa iyana la daalaadhacaya wakhtiyadan ramadaanka lagu jiro waa kan mid ka mid ah ardayda oo ii faahfaahinayo sida uu u arko inay wax dhiganayaan iyada oo lagu jiro bisha barakaysan ee soonka bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa lahahda aniga axmed cabdullaahi sugulle waxaan ahay arday dhigta galaas eid iskuulka midnimo primary school ardayda waxaan ahay sugaysa kisbiyada inay sameyso sanadkan waxbarashada rabadaanta anigu ma arko inay arag waxa weyn oo different udhexeeyo waxbarashadii sanadihii hore rabadaanadii hore aanu baran jiray iyo tan marka laga reebo in yar waxaad moodaa sanadkan waktiga in yare dib loo dhigay oo sanadihii sanadkii hore oo kale waxaanu bilaabi jiray xiisadaha lixda subaxnimo ama labiiyo tobanka hadda waxaanu bilownaa hal saac ay xiisaduhu bilowdaan casharadu laakiin waxba nagama baaqdaan oo sida hore ayunbay noogu socdaan wax saameyn aho hadda ay nagu yeelatay anagu ma jirto marka laga reebo inaanu aroortii xilli hore aanu soo jarmaadno oo xilligaas inkastoo ay rabadaan tahay oo dee ilaahay uu xidhxidhay dadka shaydaaminta qur-aanka diintiisa lagu sheegay inaanay munaafiqiin iyo wax dhibaato ahay aanay jiri doonin laakiin xilli hore oo marka salaada laga baxo oo kow iyo tobanka ah oo carladu ay mugdi tahayba inta badan ayaanu soo guraynaa marka waxaa dhici karta inay wax khatar oo kale ahi ay ardayda qaarkood la kulmaan ardayda qaarkood meel iskuulka ka fog bay degan yihiin oo waxay soo marayaan taraag dheer marka waxaa laga yaabaa inay inay dhibi u timaado inkastoo hadda aanay wax dhibi dhicin alxamdulilah alxamdulilah hadda iskuulku si fiican bu noogu socdaa waxbarashaduna si fiican bay noogu socotaa lakin waxaan anigu jeclaan lahaa sanadii hore sida nagu dhici jirtay oo weliba sanadkan sanadka ka horreeyay labada kun afar tobanka nagu dhacday iskuulka waxaa la fasaxay oo fasaxna la siiyey saddexdii maalmood ee ugu dambeeyey rabadaan marka waxaa aniga ila fiicnaan lahayd inkastoo carriculamka ama manhajka kenya dowladda kenya u degan la raacayo in iskuulka la fasaxo labaatanka bisha rabadaan oo tobanka dambe aanu helo jaanis si aan uga faa'iidaysano taajidka iyo tobankaas beri oo toban beri oo aada u khayr badan shaqooyinka caadiga ahaa ee guriga laga qaban jiray waa ay laba jibaarmayaan bisha soonka khaasatan gabdhaha oo mashquul badan galaan bishan foosiya cabdulaahi waa ardayad dhigata dugsiga hoose dhexe waxa ay la daalaadhacaysaa inay isku keento inay waxbarato ayadoona shaqadii xaafadda samaynaysa dhanka markaan ka hadlo rabadaanka rabadaanka sidiisa uu fiican yahay inkastoo waxa ay waajib uu nagu yahay markaan ka hadlo aniga naf ahaantii markaan iskuulka aan ka dareero lix saac ama toddoba saac aan ka dareero xaafaddan aadaa lix saac wixii laga bilaabay ilaa iyo siddeed saac waxaan sameeyay afurka xaafadda markaan afurka xaafadda aan sameeya wixii dhan aan isku hagaajiyo hooyadayaa joogto oo oo karinaysa markaan aniga aan hagaajiyo sidaas ay tahana wn ku fiicana dhinaca waxbarashada iyo meel kastaba waxbarashada see jahaan see rabtay inay kuu noqoto ma bisha soonka o kale in lagu fasaxa miyaa rabtay see rabtay adiga bisha soon in lii fasaxa ma rabin balse kenya carriculamka ee hadda iyo soomaaliya kenya hadda isku mid maaha soomaaliya iskuullahooda inkastoo la fasaxay kenya iskuulkooda lama fasaxo hadda macalimiinta saan annaga muslimiin u nahaa waxay noo soo go-aamiyeen inaan dhiganin subax iyo galab ayagaa waktigii isku excuse garey den waxay ka dhigeen waktigii ilaa labaiyo tobanka ilaa lix saac inaan dhigano sidaas ay tahana macalimiinteena oo u mahad celinaa inkastoo aysas nooga dhiga in maalin ay tahay maalin rabalaan ah dhinaca kalena waxaa iyana xiran goobihii gaarka loo lahaa ee lagu baran jiray daruusta qur-aanka iyo cilmiga kale ee diiniga ahaa goobahan ma hoos yimaadaan jadwallada u yaal dowladda oo waxa ay raacaan jadwallo iyaga u gooni ah khaasatan wakhtiyadan oo kale oo lagu jiro ramadaanka jadwallada u yaalla waxaa ka mid ah in galabkii la fasaxo ardayda iyo in gebi ahaanba la xiro madarasada iyo malcamadaha tobanka dambe ee soonka sida uu ku waramayo xasan cumar oo ah arday barta qur-aanka kariimka aniga waxaan dhigtaa madarasada mascuud ibnu mascuud ladhaho waxaana dhiganaa ilaa subaxdii labayo tobanka ilaa iyo lix saac Een, ta- lix saac waxaa ka dambeeyana lama dhigto ilaa iyo kow iyo tobankaan dhigan jiray marka hore waxaa iska bedelay ilaa iyo lix saac ay ku eg tahay marka tobanka dambena nala xiriraa meeqa jir hataad adiga aniga waxaan jiraa toban iyo afar Ma- ma sooman tahay aa waan soomanahay iyo bal ka waran bal soonka iyo madrasadan aad dhiganayso bal soonka sida maku hayaa soonka soonka saa'idna imisii haya ilaa u ihaayaa waana ku faraxsanahay inuu soon madarasadana waan ku faraxsan inay galabta dambe nala fasaxo ay tahay haddana waxaa nala soo fasixiraa tobanka dambe Ay, marka maxaa isbedelay markii soonka intuusan soo gelin ka hor madrasadasi ahaan jirtay oo say u dhigan jirteen iyo markuu soonka soo galo oo kale maxaa isbedeloo dareenteen soonka intuu soo gelin waxaa waxaa isbedel ahaa waxaa la dhigin jiray laba iyo tobanka ilaa laba saac waa la quraac duunan jiray haddana waa lagu soo laaban jiray lix saaca laga bixi jiray haddana waa lagu soo laabanayay kow iyo tobankaa laga baxayay hadda waxaa isbedel eh subaxdii aa la imaani ilmihii yariiska oo aan soomanayna way baxayaan ilmihii ya- ilmihii yar weynna way joogayaan oo quraac ma doonayaan oo lix saac ayay si fiican usoo baxayaan kumana laabanayaan bisha barakaysan ee soonka iyo xarumaha waxbarashada oo furan yaad moodaa inay ku tahay caqabad dhanka cibaadada waayo wakhtigii badanaa waxa ay ardayda gelinayaan inay raacdaan duruustii maalinkaas la soo siiyey waxay ku qaadataba ardayda yaa u kala bixiyey wakhtigoodii wakhti cibaado iyo wakhti duruus aadan xasan tarax v o a xariyaha qaxootiga ee dhadhaab mahadsanid tarax haatana boosaaso qiimaha badeecadaha ee magaalada boosaaso ayaa isbedel laga dareemayaa inta lagu guda jiro bisha rabadaan wariyaha v o eda magaalada boosaaso faadimo yaasiin jaamac ayaa waraysi arintan la xiriirta inoo haysa
yaasiin xaaji cabdulaahi beeldaati doctor yaasiin waxaad khabiir ku tahay dhinaca dhaqaalaha bal isbeddelka dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga badeecadaha kala gedisan ku yimid bisha rabadaan muxuu yahay dhaqaalaha xilli bay dhaqaalaha qaarkood ku xiran yihiin badeecadaha xilliyaad bay ku xiran yihiin Eh, waxaa jira badeecada xilli kaca eh, badeeca kale oo xilliga yaraada marka waqtiga hadda rosoonka oo lagu jiro maadaama matalan maalintii oo dhan lama shaqaynayo oo de meelaha muslimiinta ah oo wadamadu way xiran yihiin maalintii sidaa darteed sida hoteeladii baararkii waxaas oo dhan way xirmayaan habeenkii keliya oo saacadaha baa furmaya sida dhinaca dhaqaalaha baa halka ka yaraanaya Eh, dhinaca kale badeecadaha ee aadka loo isticmaalo rabadaanka sida sharaabka sida magaranaysa waxyaaba beeraha ka soo go'a sida sareenka sida eh, cuntada aadka loo isticmaalo waqtiga rabadaankana korbay u kacaan Eh, raashinada aan la isticmaalin rabadaanka oo la jeclayna hoos bay u dhacaan marka eh, guud ahaan marka la fiiriyo eh, sida dharkoo kaleeto korbay u kacaya waqtiga ciidda marka ay soo dhowdahay marka wax- waxyaabahaas dhan bay ku xiran tahay waxay u baahan tahay in marka laysu miisaamo oo qofka ganacsi ku jira badeecadahaas oo kale dadka qaarkood eh, ay ka wareegaan oo da- ba- u wareegaan badeecadaha kale ay keenaan waa garta ma muuqataa marka dadku inay ka diyaar garoobeenoo een, intaan rabadaanku soo gelin ay iska dhammeeyeen badeecadaha waaweynkaayoo aan la isticmaalin oo xilligoodii ee, uusan hadda ku habboonayn ha eh, waa diyaar- aad bay ugu diyaargaroobeen waxay keeneen waxyaabaha eh, loo baahan yahay in rabadaanka la isticmaalo sida cabitaanada sida timirta sida magarsa sonkorta sida waxyaabaha burka oo kaleeto biyaha macaan waxaasoo dhan already waa la keenay waa la diyaariyey Een, waana ugu di- dadku aad bay ula qabsadeen aad baana badeecadahaas sicirkooda u kacay oo wa- een, loo isticmaalay waa gartay isticmaalka korontadoo kale ee, waxaa la sheegaa inuu iyadana een, uu sare u kaco bal dhinaca ka waran Ee, dhinaca een, korontada waa enerjiga la isticmaalo enerjiga soomaaliya ay guud ahaan gaar ahaan puntland waxay ka mid tahay meelaha enerji oo qaali u yahay korontadu oo wadamo badan oo hormaray baa ka raqiisan dhaqaalaha badanaaba ee, waxyaabaha weli- khaasatan magaalada boosaaso kale hadda oo mukeyf la isticmaalayo oo marwaxad la isticmaalayo friij la isticmaalayo korontadii aad- caadi een, ee, waxaa kacaya barayskii korontada barayskaasna wuxuu ku darsamaya barayskii marka caadiga ahaa een, suuqa laga isticmaalayay oo oo cabitaankii oo kaleeto marka xoogaa barayskii wuu kacayaa korontidiina way kacaysaa marka kharaj badan ka soo baxaya laakiin isbedel qiimaha kuma imaan isbedelka qiimaha kuma imaanaya laakiin waxaa imanaya brofetkii shirkadu ama dukaanka ama makhaayadu rajaynaysay baa aad u yaraanaya koronti badan bay ku bixinaysaa waa gartay bal dhinaca kale maxaa iska bedelay saacadaha shaqadoo kale dadku ay ganacsan jireen haddii uu habeenka keliya kusoo koomay oo habeenkii xataa taraawiix la aado qayb habeenka ka mida ay tahay dhaqaalaha saamayn intee bay ku yeelanaysaaba sidaa aad bay ugu yeelanaysa horta bishan waa bil cibaado oo muslimiinta oo dhan waxay ku talagaleen inay sadaqaad fara badan bixiyaan in faa'iido badan aan la samayn makhaayadaha iyo restauranta qaarkood waa iska xiran yihiin qaarkood waxa laga yaaba free afur iyo waxa inay bixinayaan yacni waxaa badanaa bishan faa'iido laguma talagalo ilaa ma garanaysaa faa'iidooyin hore la sameeyay baa aad loo isticmaalaa marka saacadu waa yar yihiin la shaqaynayo matalan afurka waqtiga afurka iyo waqtiga cashada iyo suxuurta oo wax yar dadku ay isticmaalayaan maahane dhinacii makhaayadaha iyo activityga maalinta oo dhan baa yaraatay soo dhaqaalaas halka hoos uga dhacay laakiin dhinaca kale cibaad ahaan baa loo isticmaalayaa oo dadku dee waa ku talagaleen
dadku inta badan guryaha way ka soo guuraan waxay yimaadaan hoteelka maadaama xaasaska ay ka xagaa baxeen say u helaan meel diyaarsan oo bal ka warran dhinaca iyaguna ma is leedahay suuq fiican ayay helaan dhinaca hoteelka oo kale ha hoteeladoo kaleeto waqtiga horta xagaaga magaalada boosaaso waxaa dhacda in magaalo aad u kulweeye korontaduna waa qaali marka guryaha mukeefiyada badanaaba dadku waxaa u kharaj yar inay hoteelada degaan marka dadka iyo special ragga u badan oo shaqeeya oo dekedii maadaama furan tahay hoteeladii waxay noqonayaan waa buuxsamayaan waxaa aad loo degayaa hoteelada dad badan oo business u yimi boosaaso oo ka yimi gobolada iyo magaalooyin kaleeto iyo gobollo kale ayaa jira marka halkaas marka loo fiiriyo dhinacaas dhinacii hotel kurdada wuxuu noqonayaa wax aad u wanaagsan u buuxa laakiin dhinaca kale marka laga eedhiyo dhinacii cuntada iyo restaurantii maalin furnaan jirtay oo qado iyo quraaci jirtay makhaayadii way ka baxaysaa so waxaa laga yaabaa hoteelada qaarkood in isu dheela tilmaan laakiin hoteelada qaarkoodna iyo makhaayadaha qaarkoodna in hoos u dhac ku yimaado marka haddii adeega rasmiga haddaan marka aan saamaynta kale oo dhaqaale ahaan ku yeelan kara aan kuu sheego waxa waaye haddii shaqada hoteeladii makhaayadii ay yaraadaan shaqaalaha ayaa haddana hoos u dhacay shaqadii shaqaalihii baa haddana qaarkood shaqaale badan baa waxaa ku dhacaaya oo full time shaqayn jiray yacni oo si buuxda u shaqayn jiray saacado badan koo iyo toban saac oo yacni ka shaqaysan jiray ayaa haaf shaqaynaya waxayna ka go'an tahay lacagtii iyo salariga ama wajiskii mushaarkii qaadanayeen kuwo badanna shaqadii way ka tagayaan oo waa la ruqsaynaya oo wax laga yaabaa restaurantka markii waa la xiray oo maalin shaqaynayso in ilaa iyo boqolkiiba siddeetan shaqaale ka shaqaynaya ay tagto marka suuqii waxaa ku kordhaya shaqa la'aan shaqa la'aantaana saameyn bay ku yeelanaysaa guud ahaan dhaqaalaha markaa puntland oo kaleeto oo awalba shaqalaantaas soo sii jirtay ma isleedahay xilliga xagaaga oo kale ganacsiga inuu hoosu dhac ku yimaado qaybu ka yahay qayb ka yahay qayb ka mid ah qayb ka mid ah marka laga eegona faa'iido u tahay sida batroolkii oo qiimihiisu dadka ganacsiga ka sameeya waxay ku xiran tahay qofku ganacsi uu ku jiro ama shirkad walba laakiin majority-ga ganacsiyaasha entertainmentiga ah ama restaurantga ah oo la isticmaalo kale aad bay saameyn ugu yeelanaysaa badeecooyinkan qaar badan bay saameyn ku yeelanaysaa oo aan bal iibsanin
iyaduna aad bay u mahadsantahay faadimo yaasiin jaamac oo inala socodsiinaysay waraysigaasi inooga yimid magaalada boosaaso haatanna muqdisho ganacsiyada kala duwan gaar ahaan makhaayadaha laga cunteeya ayaa isbedelu ku yimid jadwalkoodii inta lagu jiro bisha ramadaan warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya wariyaheenna axmed xasan colaad markii la gaaro bisha barakaysan ee ramadaan inta badan maqaayadaha iyo baararka waaweyn ee ku yaal magaalada muqdisho waxaa ku yimaada isbeddel ku aadan dhinaca shaqada ama shaqaalaha ka shaqaynaya baararkaas bisha barakaysan ee ramadaan inta badan maqaayadaha waaweyn iyo kuwa yaryar ee ka jira magaalada muqdisho gebi ahaan waa la xihaa balse waxaa jira baarar iyo maqaayado habeenkii shaqeeya oo afur iyo casho intaba diyaariya baarka weyn ee hindian ocean oo ku yaal deegaanka liido wuxuu ka mid yahay baararka shaqeeya xilliga ramadaanka gaar ahaan habeenkii markii afurka la gaaro waxaana shaqaalaha ka shaqeeya baarkaasi aan kala sheekaystay qaabka shaqo ay xilligani ay u shaqeeyaan inta la gudagalay bisha barakaysan ee ramadaan cabdiqani xilliga ramadaanka oo kale shaqada maxaa iska bedela xagga jadwalka wallaahi alxamdulilah ramadaan waa bil barwaaqaysan oo alxamdulilah xilligii maalintii awal aan shaqayn jirnay hadda maalin ma shaqayno waxaan shaqaynaa habeenkii marka waa bilson habeenkiina waxaan dhiibnaa afur waana ku faraxsanahay maadaama bisha ramadaan la galay goormaad soo gashaa marka shaqada xilligee intaasan ramadaanka la gelin aad shaqada soo geli jirta saxaw labadii duurnimo ama sideed saac si loo yaqaanaba aan soo galaa ilaa shan saac lix saac aan ku jirnaa habeenimo alxamdulilah ilaa halaasaan ku gaarnaa markii horena shaqada goormaad soo geli jirtay intaan ramadaanka la gaarin Eh, waxaan soo geli jirnay subiixii aroortii hore laba iyo tobanka waxaan ka bixi jirnay adi adi casarkii meelahaas hadda laakiin waxaan soo galnaa labadii duurnimo ilaa shan saac habeenimo aan ku gaarnaa
marka maxaa qaabilsantaha adigo marka oo xagga een, baarkan weyn hindian ocean waa cooking cunto karinta iyo maamulka meeshaan ah marka
marka afurkaad diyaarisaan iyo cashada iyo arrimaha kale oo cabitaanada kala duwan Een, Waxaa- waxaan diyaarinaa afurka marka alxamdulilah afurkana waxaa waaye waxaan diyaarinaa dadka tabaalaysana oo u diyaarinaa oo furiyaan ku dhiibnaa marka qof aan wax haysan oo masaakiin oo iska tabaalaysan waa u furan tahay meesha lacag lagama qaada cidna kuma dhegaysa alxamdulilah oo bisha barakaysan oo ramadaan Aye. Een, marka shaqaalahu in bal ka waran xagga shaqadoo kale masalan oo kale shaqaaluhu eh, Maasha iyo Allah.
ramadaanka maasha allah shaqaalaha way shaqeeyaan si wacanay u shaqeeyaan weliba alxamdulilah igoo faraxsan weliba sooman magacaada maxamed xasan maalin maxamed adiga maxaa qaabilsan tahay aniga waxaan ahay eh, caawiyo kook Eh, caawiyaa tahay Een, jadwalkaada ka war shaqo alxamdulilah waa fiican nahay Eh, saacaddii aan soo gali jirnay sideeddii galabnimo aan soo galnaa ilaa habeenkii shan saac la joogna Eh, labada duurnimo ama sideed saac sida loo yaqaan Een, marka shaqada markaad soo gelaysid eh, bil barakaysan ramadaana lagu jiraa Een, dad badan ma- waxaa macquula xagga shaqadoo kale inay ka caajisaan ama eh, ramadaanka is yidhaahdaan howl badan ma qaban karto maxaa adiga xaggaada alxamdulilah waa ku faraxsan nahay waana waana sooman nahay alxamdulilah rabbil caalamiin waana ku faraxsan nahay insha allah waan shaqadana waa qabanaa intaasi kadib waxaan isagana la hadalnay doomiyaha ama maamulka maqaayadda maxamuud xareed Een, xareed bal waxaa nagu warantaa xilliga ramadaanka oo kale maxaa iska bedela hawshii shaqo ee baarkan weyn laga heli jiray بسم الله الرحمن الرحيم إن أول مركور السلام عليكم ورحمة الله ومدة الصومالية ميل كستو إيجوكتو وحان لها رمضان كريم عالم كميل كستو إيجوغان وحان لها رمضان كريم إن تاس كدي إن وحا إسبدل أو جراءة ودن إن ورمضان ولا نعمة سنة هاي نعمة إلهين هاي سنة إن إنديان أوشن ستار أو كتال حيبتا ليدو إن وحا إسبدل أو أو جراءة Een, xilliga ramadaanka annaga waxaa noo yaala qaab oo ah shaqaalaha indian ocean ka shaqeeya shaqaalo tiro badan oo ilaa konton qofood gaaraya ayaa ka shaqeeya waxayna ka kala yimideen s- gobollada soomaaliya gobollada soomaaliya dadka ka yimid waxaa ah heshiis aan hor loola galay oo ah nin kastaoo gobollada soomaaliya ka yimid ama dadka een, kale oo noo shaqeeya oo ka yimid yemanta yeman oo kale ka yimid shaqaalaha noo shaqeeya ama caalamka ka kala yimid waxaa ah- waxaa jira system oo ah annaga bisha een, xilli kale markaan ra- aan fasax sii lahayn bisha ramadaanka ayaa waxaan siinaa fasax hoora marka sanadkii waxay leeyihiin hal bil oo free ah oo gobollada ay ugu Ay naqdaan dib- familkooda ay kusoo dib ugu salaamaan laabanayaan.
ay leeyihiin
marka bisha barakaysanaa kusoo aadiseen Bisha- ramadaan ah, bisha barakaysan oo ramadaankan kusoo aadina anaga xilligaasaan aad u qadarinaa soomaaliya oo dhan meel kastay joogto marka bishaas ramadaanka ayaan kusoo aadiyey marka saas ayaa marka tiradooda shaqaalaha loo inta badan een, fasaxay hadda ku maqan yihiin een, tiro koobana hadda shaqaysa soo maha maxayse Hadda- qabtaan hadda shaq- ee, shaqaalaha hadda jooga shaqaalaha hadda jooga een- een, maqaayadan indian ocean waxaa jira afur oo sanad kasta aan aan sameyso sameeyo oo- oo friya friya, ah, jira marka wixii shaqaalaha jooga afurkaasay diyaariyaan galabtii waxay soo galaan adiga sagaal saacay soo galaan habeenkii ilaa laba saacay joogaan securityka suu markasta waa joogaa marka shaqaalaha inta een, joogta waxay diyaariyaan afurkaas oo miiskaas oo friga ayay sameeyaan Een, marka saas awgeed marka ayaan- tiro kooban oo shaqaalaha hadda joogta tiro koobanaa joogta ilaa iyo hadda waxaa jooga toban qofoodaa joogta Een, inta kale waxay ku maqan yihiin een, fasaxii aad fasaxooday hore u sheegtay.
ay ku maqan yihiin Ay, horay goormay shaqada usoo geli jireen intaan ramadaanka la guda gelin Een, intaan aan ramadaanka aan la gelin waxay soo geli jireen subaxdii een, waxay soo galaan six thirty laba iyo toban saaca bar haddii een, dhanka loo yaqaano ay soo galaan Een, laba shiftiy isu bedelaan kuwa galabtii een, sid- sub- subaxii six thirty kuwa soo gala galabtii two o'clock amba sideed saac oo galabtay ka baxayaan kuwa kaleoo galabtii sideed saac soo galana cawda afar saaca bar ilaa shan saac ay joogaan iyagana Hay. Een, marka bishaan inta lagu jiro een, hawsha sida ay ku soconaysaa bishaan intay ku jirto waxaa socaysa shaqo saani ku socaya waxaa wehliya oo intaas noo wehliya xilliga ramadaanka idana waxaana loo diyaariyaa wixii oo dayactir ah oo amba ha naqato Dib-u-habeen.
dib habeenta lagu sameeyo waxyaalahaas oo dhan iyo dadku in ramadaanka ay nastaan cibaadaystaan masaajidka waa arki weysaa anaga halkaan taraawixidan ku dukanaa marka intaan ku afurnaa gudaha wuxuu ku taraawiixdana dhex yaalaa.
gudaha ayuu ku yaalaa masaajidka waa ujeedaa ilaa masaajidkaana u diyaariyey halkaanay ay ay taraawiixdan lagu dukadaa marka ummadda soomaaliyeed meel kastuu jooga waxaan leeyahay bisha barakaysan ramadaankiis anigu qurba joogtaan ahay waddanka u k aan kasoo jeeda ummadda soomaaliyeed meel kastuu joogaanna inay dadka hore caawiyaan oo dadka hore u gargaaraan mar kasta dhibaataysan waddanka dhibaato badanaa ka jirta aada umahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa maamulaha baarka weyn ee hindian ocean ee ku yaal deegaanka liido maxamuud xareed dhegeey una warramay barnaamijka waa go-aankaada ee idaacadda v o eda aada umahadsan tahay maxamuud
waa tahay aad buu u mahadsan yahay axmed xasan colaad oo isna barnaamijkaasi nooga soo diray magaalada muqdisho haatana kusoo dhowaada khadiijo ra- khadii khasiido ramadaan aan iraahde oon ugu talagashnay bisha barakeysan ee ramadaan
محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد بجنب الله نهاية يا محمد الصحبو أنا بقفة مويل السيو وحلبو أه رجال إيه فضيلة قربانبو أه كتاب كيلو فسحية وضي سفر دي خير نسيه فسحبوا آه نبقى فما وين نسيو فحلقوا آه رجال إيه فضيلة يوم وخامقوا آه كتاب كيلو فسحي فضي سفر دي غير نسيو محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد ilaahay qaadir baaqi magaar ku siiyo qiyaas waxu egna ma jira quruxdii rasuulka qofkii inkiraa qarnuunka cadaabta galaye qofkii caashaqa qabowga jannada ku guriye maalinta kuleelka badan laga kafaala qaade ilaahay qaadir baaqi magaar ku siiyo qiyaas waxu eg ma jira quruxdii rasuulka qofkii inkiraa qarnuunka cadaabta galaye qofkii caashaqa qabowga jannada qurquriye kuleelka badan naga kafaala qaade محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد وجن الله نهاية يا محمد أذان مصطفى وقبل مرتي كوغناي أذان مصطفى وعذاب لك كاغناي أذان مصطفى وقلبي نور ما يري كري كاغيو مخلوق بكا مباردي أذان مصطفى وقبل مرتي كوغناي أذان مصطفى وعذاب لك كاغناي أذان مصطفى وقلبي نور ما يري كري كاغيو مخلوق بكا مباردي محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد sadkaaga inaan noqdon sooryadaada cunay subax iyo saqdhaxaan kuugu saliya salaatullah calayka yaa muxamad waahlika waa asxaabika yaa muxamad sadkaaga inaan noqdon sooryadaada cunay subax iyo saqdhaxaan kuugu saliya salaatullah calayka yaa muxamad وآلك وأصحابك يا محمد محمد يا
fiidnimo wanaagsan ramadaan wanaagsan dhegeystiyaal haddii aynu qasiidadaasi nebi ammaanka intaasi ka gudubno haatanna waa xubintii wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga marka dunida muslimka la joogo inta badan waa ganacsiyada cuntada la xiriira waa ay xidhan yihiin haddaba waa sidee xaalka bulshooyinka muslimiinta ah ee ku nool wadamada reer galbeedka gaar ahaan bulshada soomaalida ismaaciil xuseen farjar ayaa inoo haya barnaamij arrintaasi ka hadlaya oo marti noogu yahay cabdiraxmaan xaaji ayaan cabkoos oo makhaayado cunto ku leh magaalada minneabolis ee gobolka minnesota
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubintii wicitaanka ee qaybta ka ahayd barnaamijka waa go'aankaaga oo habeen kasta hadahaya oo kale aad naga dhegaysataan la'aanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan waxaynu kaga hadlaynaa sida ay bisha rabadaan u saamaysay dhinaca shaqada dadka ku nool waddammada galbeedka gaar ahaan waxaana marti inoogu ah cabdiraxmaan xaaji ayaan oo ku magac dheer abcos waa ganacsade meherado kala duwan ku leh dalkan maraykanka gaar ahaan minnesota meheradaha uu leeyahayna waxaa ka mid a safari restaurant iyo geeljire griil haddaba qaar ka mid a dhegaystayaasha oo daafaha caalamka ku sugan ayaa su'aalo weydiin doona cabdiraxmaan xaaji ayaan kusoo dhowo marka hore laanta afka soomaaliga ee v o a ragaan wanaagsan walaalkiis dhammaantiin guddideena warbaahinta iyo shacabka soomaalida dhammaan waa idin salaamayaa sanad wanaagsan ilaa khayr isaana siiyo sanadkan sanadkiisana nabadgelyo ilaah nagu gaarsiiyo dhammaanteen waddankeena ilahay nabad ha nooga dhigo waxaa ku mahadsantaha walaal gacaliyo fursadda ay siisay inaad maalinta khadka igu soo xirtaan su-aashaada haddaa weydiiso ugu noqdo suu saaday businesska guud ahaan iyo bishan ramadaan niyo dhowr iyo tobankii sano wadankan aan joogay bisha rabadaan marba waxay kusoo hagaagaysay xilli nintiyadii waxay kusoo hagaagi jirtay inuu maaragtay rabadaanka kusoo beegmo xilliga winterka afurka waxaa la afuri jiray afarta iyo saddexda galabnimo hadda waxay ku beegmataa xilliga samarka ama kuleelaha ama xagaaga oo bishan aan ku jirnaa ah waxayna afur ku dhacaa sagaalka fiidnimo meelahaas waan gartay marka labada isbedel weyn baa udhexeeya labada waktiba saad ka garanaysid midna xilliga waa waxaa laga yaaba adoo qofkii shaqaalaha shaqada ku jira inuu afkii ku dhacayo midna waxay ku dhacaysa habeenkii bartankiisa marka markaad eegtidoo kale bal dhinacii shaqaalaha si gaara aad u eegtidiin shaqeeyoo kale inkastoo dee wadamada reer galbeedka oo kale habeen iyo maalin laga yaaba in la shaqeeyo idinku sidee baad marka u bedeshaan adar waktigii jadwalkii shaqada xilligan bisha ramadaan oo kale jelolkinta run ahaantii hadda labada maqaaxi aanu gobolkan ku leeyahay midda safari restaurant la yiraahdo iyo event center iyo geljira grill labadu waxay ku yaalaan weliba geljira grill waxay ku yaalaan mall soomaalida ay leedahay businesska oo dhanna waxa weye business oo soomaaliyeed marka run ahaantii bishii ramadaan markay soo gasho for example waxaa laga yaaba in gelinka hore o dhan cid ay jooginba sidaa awgeed hadda goobtan yada markaan maalmihii ugu horeysa aan furnay aan aragnay in maaragtay bersigu iska xiran yahay waxaan qaraar ku gaarnay inaan qaabtaas arko bisha ramadaan aan iska xiro oan dib u furo maalinta ciidda hadduu aabaha awoodda raalli ka noqdo because maalintiin waxaa ku mashquulsan tahay qofkii shaqa iyo wuxuu ku jiraa cunto karin habeenkiina taraawiixdaan ku jirnaa marka maqaaxiyaha inta badan sida special maqaaxiyaha inaan businesskeeda ku jiro maalintii waa xirannahay inta badan maqaaxiyaha soomaaliyeed waxaa la furaa shanta galabnimo ama lixda galabnimo dadka shaqaalaha galabta u socda shaqada shiftiga labaad ee dhahaan ayaa wax kasii qaata afurkooda hore usii qaataan dadka afurayana sideed iyo sagaalka meesha ku afuraan iyada marka gelinka hore waa wada xirannahay waan gartay dhegeystayaal kala duwan baa horta khad ku jiraana wax badan oo ku saabsan bal meheradaha galaftigooda aan ku weydiin doonaa mid ka mid a dhegeystayaashu magaalada hargeysa nagaga soo biray ee ku dhegeysanaya bal kusoo dhawo magacaaga halo waa kaan cumar ciise aniga la dhadaa waan gartay waad dhegeysanaysaa cabdiraxmaan oo meherado kala duwan oo geeljira iyo safaariya kule dalkan maraykanka wuxuu ka sheekeynayay bal xilligan ramadaanta oo kale sida waktiyadu isu bedeleen haddaad su-aal qabtid oo kale wallahi horta anaga waxaa kamid ah hargeysaan joognaa anagu wax saameyn badan naguma laha dadka qormuhu waxay ka cabanayaan anagu ma qabno anagu sidii caadigeed wallahi dee laba iyo toban saacadood wax ka yar baanu aamusoonaa inta kale wakti baan haysanaa waa iyo cibaadadii iyo wax kasta waan wadnaa maasha allah baan ku jirnaa anagu marka idinku waktiga maalintiina dee kolba waa xidhan tihiin habeenkiina waa meheradu magaaladu waa shidantao xilliganba xilli dambey ka tahay hargeysa ha imika waa labaiyo toban kawdii iyo bal labadii dhadhow habeenimo weeyaan waan wacweynayna hodheer baan samartan la dhadaan kaala dhaxadlayaa imika oo weyn warkii waxaad maqaanayna laba saacadood saddex saacadood baan noga hadhay taraawsatmeer kilometer sugayna ayuu imikaleen ilaa inta saacad ka dibgalaynaa waan gartay marka haddaad su-aal weydiin lahayd qurbuun ka cabanaya haddaad su-aal haddaad su-aal hay sidoo kale su-aal wallahi waxaa si loo talin lahaa dadkaa qurbaha inay fasafaxa qaataan bisha rablaan oo wadanka ugu soomaan waan gartay aad aad baad umahadsantay een talada ka waran een cabdiraxmaan wallaahi waa talo aada iyo aada u qaaliya waa maasanta walaalkiis ilaah khayra kaa siiyo waxay ku dhaanto inta badan run ahaanta asxaabteeda intii la joogta iyo markaan bisha ramadaan soo gaaray dad badan baan ku yidhahdaa yani marka keliya oo really la taaban karo home sick igu dhaco waxaan ka wadanka ka maqanahay soddon sano marka keliya aan oran karo aan taaban karo inaa home sick igu dhaco waa bisha ramadaan iyo ciida markaa xasuusatid shacabka waddanka markaan ku nooleen sida bisha ramadaan loo dhaqi jiray galabtii la iska soo bixi jiray maqribkii eedaamada masjidka laga wada eedaami jiray afuurka iyo timirta meesha lagu cuni jiray aqalka aad soo qubeyso taraawiixii u imow shucuurtii iyo dareenkii bisha ramadaan oo waddan muslim ahaa waa waa waa midda keliya aan aan inkastoo aan hadda ku dhowan reer minnesota haddaan nahay aan aan aada ugu faani karno xagga iyada ah but still ma gaarsiisana dareenkii soomaaliya lagu haystay ma gaarsiisana marka waa talo wanaagsan waa midaan insha allah ka talageli doono insha allah waxaan rajeynaya ilahay sanadka sanadkiisa iga dhow inaan waddankayga ku soomo waan gartay intaanan ka bixin aan su-aalku weydiiye een minnesota oo kale een soomaalida aada ugu badan oo dee caan ay ku tahay Sax.
bal een ma laga dareemaa markaad eegtid dee dabcan waddan reer galbeedaynu joognaa oo maraykana een ma laga dareemaa dhinaca shaqada deegaanada soomaalida oo sha- dhinacii meheradii maalintii furaan jiray habeenkii oo kale shaqaalihii ma- aad ma looga dareemaa markaad iga s- qaarkood inay xiliyada furaan aad iyo aad iyo aad baa looga dareemaa En, waxaa jira en, en, en, hadda businessyadan oo kala duwan yihin businessyo badan oo soomaali boqolkiiba boqol la dhiilgarayaa jira iyo businessyo ummadda udhexeeya hadda businesskaygu waxa weye cod walba u dhexeysaa ilaa bisha ramadaan laga soo gaaro En, maantada mar dhaweyd haddaan mar in- intaan shaqada kasoo bixin waxaan email uga jawaabayay dad ajnabi ahaa oo maqaaxideeda imaan jiray oo reservation ka samaysan jiray oo gruubyo ka yimaada ama kolajyo ka yimaada ama shaqooyin ka yimaada inaan ra- raalli ahaada bishan waa xirannahay waa is- qaarkood way ogaayeen oo way- way- way- way sanado hore ay ku dhacday En iraado maaragtay waa waxaan furanahay habeenkii waa ramadaan oo igu socelina ho i understand wa my apology amay kuleeyihin annaga waa khalad galnay marka en- en, taas waxa isbedelkaas ugu jira waxaa kaloo isbedel jira iyadana maaragtay dadka shaqaalaha maqaaxida ka shaqeeya ee wada soomaali maaha ajanabi badan baa ku badan ajanabigaasna waktigii baa ku bedelma markii qofkii kuu shaqeynayay subaxii shaqo kusoo gelaya oo shiftig waxa meesha waxay uga soo galaan shift shift ugu talagalay noloshiisa iyo reerkiisa inuu waktigaa ka tegi doono waktigaa geli doono baa bisha ramadaan guul ka hor baa u fadhiisanaysa shaqaalahaagii markaasa leeda lisan waxaa soo gelaya ramadaan laga bilaabo bisha iyo bishaas waxaan u baahanahay waktigaa ilaa waktigaas inaad schedulekaaga meesha kasoo geli jirtay lixda subaxnimo aad saddexda galabnimo ka bixi jirtay inaad saddexda galabnimo soo geshid oo habeenk habeenkii laba iyo tobanka habeenimo aad ka baxdid marka waa qof fahmi karaysaa qof family caruur leh inuu noloshiisa wax ka bedelo marka taasina waa waa arrin ya- ay ku yara adkaato shaqaalaha qe- weliba qaybta specialka ajnabiga noo shaqeysa laakiin business ahaan iyo qofka hantilaha wallahi xamooda waa bil khayraysan ma subax waa iska nasanaa walwalkii subax orodkii ma kugu jiro waan gartay jamacada ilaahay waa gooni wey waan gartay int at the end of the day-na en, waxaa businessku waxay dhahaan waxa ugu muhiimsan waa dhaqaalaha En, en, shaqa waxaad samaynaysid run ahaantii xagga wax dhibaato ah oo aan dareemi kara ama jirto saas ma jirto waan gartay intuu qofka samayn jiray iyo ersiska qof walba u qorna wuu qorisan yahay Waan waana la helaa waan garta n geeljire magacan ku dhisan bul wax kaa weydiin doonaa n dhegeysto kale oo maraykan ku jira harta aan ku horreysiiyey bal magacaaga walaal eh, ismaaciil farsharaad baan kuu salaamaya magacaygu waa dhagtar maslaxa ciise axmed waxaan joogaa kansas city missouri waan gartay dee dalka maraykanka markaadu jawigood fahmaysaa bal n minnesota n cabdiraxmaan baa marti noo ah oo safaari iyo geeljire iyo meheradaha marka wuxuu jadwalkii shaqada isbedelay buu sawir inaga siinayay iyo dee noloshan eh, reer galbeed siday ula jaanqaadisay bal adiga maxaa kaaga baxay wallaahi aad buu saaxiibkeena ganacsada ay u mahadsan yahay waana dhegaysanayay runtii aad buuna dee inoo ku sharaxay ma garanaysaa waan gartay runtiina waa runtii waxyaaba badan baa isbedelaya tusaale ahaan qofna dee inta badan dadkuna qofna waa ganacsada sidaa walaalkeen qofna waa qof ma garanaysaa shaqo ku guda jiro oo haya moogta waan gartay marka runtii wuxuu si wanaagsan noo ku sharaxay qofkii dee businessmanka ahaa ee hantiila ahaa iyo qofkii loo shaqeeyihii iyo shaqeeyihiiba dee dhiba- eh, dhinacyo badan buu ina ka tusay moogta waan gartay waana waxyaabo iska soo jira laakiin bishan rabadaana runtii dadkaa sida dadka u shaqeynaya dadka kale ama islaam hadduu shaqaysid ama qof kaleba ee kolley waxaa imanaya change oo waqtigii isbedela waan gartay marka inta badan inaga oo kale haddeer aniga oo kale markaan tusaale ahaan shaqaynayo dee dadkii inkastay ogyihiin dadkaad la shaqaynaysaayoo runtii laga dheerigsan yahay bishan rabadaanka meel kastood adduunka islaamka laga joogo ama adduunkan dee aynu joognaba Mm.
way way ku dheregsan yihin lakin kolley markaad soomaaliya oo kale tusaale ahaan anigu markaan joogay ama asia oo kale mara- markaan joogay la mid maaha inta badan tusaale ahaan malaysia oo kale markaan joogay rabadaantii hore oo kale waan gartay Een, waxa weeye waa dal dee iska islaam oo macnaha dee wax ifan haddaad shaqo ku jirto mise wax baranaysaba wax isbedela ma dareemaysid sida soomaaliya oo kale aad moodeysa waan gartay marka wax su-aala ma weydiin lahayd een, ee, su-aal ma haysta cabdiraxmaan tusaale ahaan een, waxaan weydiin lahaa een, shaqaalaha oo kale dadka een, dadka tusaale ahaan dadka hadday jiraan dad aan islaam ahayn oo u shaqeeya oo kale miyay saameysaayo fasax uu siiyaa ma shaqaalaha tusaale ahaan miyuu yareeyaa mise markaa shaqaale badan baa loo baahdaa su-aashaasaan weydiin lahaa waan gartay een, cabdiraxmaan aa walaal waad mahadsan tahay waa su-aal aada iyo aada u wacan waana waa arrin maaragtay issue sanad walba rabadaanka marka lasoo gaaro qofka xintiilaha hor taagan Een, ha qaarkood waanu fasaxnaa Een, een, een, een. shaqaalaha qaarkood waxaa laga yaaba inaad tiraahdo maaragtay bisha rabadaan isagoo isan muslim ahaynba maaragtay waqti iska qaado waayo ma- ma- meelaadan meelaadan u haynaa saari kartid Een, shaqaalaha qaarkooda muhiimka ah oo oo businesska uu ku dhisaman yahay oo loo- habboolaha ahna waxaad bedelaysaa shiftigiisi baa bedelaya waayo meesha subaxaad ka furaysa habeen baad shaqaynaysaa Een, marka kuwaasna way joogaan oo schedulekooda waanu bedelnaa inta badan Een, een, een, marka saasa inta badan ugu dhacdaa marka een, xoogaagii oo kale ma la siinayaa mise qofka waxaa la leeyahay bishaas een, fasax caadiya iska qaado Een, qofka bisha dhan fasaxiisa qaatay oo badanaa waxa weeye een, hourly bay marka waxa weeye waxay kasoo go-onaysaa jeebkiisaas bay kasoo go-on tahay Oo, waan gartay een, ma- qofkii laakiin salary ah oo ku heshiisan salaryna waxa weeye waa in oo siisaa bay leaveskiisa waan gartay een, magacan bal geel jire ee, dee qurbahan joognaayo geel jirahana een, dee dalkii baan aada ugu aqaanay iyo dee Sax.
ninkii waxaan soo xasuusanaya geel la kaxaynayo iyo Sax.
ninkii kaxaynayay dhinacaas geel jire iyo bal magacan xagee buu kasoo jeedaa muxuu yahay wallahi niyahow aada iyo aad baa ugu mahadsan tahay Een, een, magacan waa waa maqaaxi cusub waxaa la yidhahdaa geel jire grill waxay ku taalaa suuqa weyn ee soomaalida carmel mall ay yidhaahdaan waxaan furnay sa- laba bilood ka hor yaan furay saddex bilood ka hor baan umalaynaya reasonka wuxuu kasoo jeedaa anu waxaan lahaan jiray maqaaxida weyn oo hadda ku taalo oo aada caan ku ah safari restaurant iyo hoolalka lagu kureeyo oo aroosyada iyo xafladaha inta badan ay ka dhacaan Een, maqaaxi beri hore aan lahaan jiray iyadana kalamanjaaro la yidhaahdo marka businessyo badan baan soo marmaray oo magacyo kala duwan iska le oo inta badan magacyo afrikaan iska ah marka awlos awlos waxaa igu taagnaan jiray in aan magac soomaaliyeed aan helo magac aan ku qabweynahay oo fasiraya ciddaan nahay inaan helo Een, ah, marka waxaan maalintan businesskan furayay baa waxaan baartinarkeyga waxaan ku yidhi magaca soomaali waa inuu noqdaa waa inuu dhaqankeena ka muuqdaa waa inuu culturekeena ka muuqdaa Een, waayo xilliga qurbaha markaad joogto marba marxalad baa ku jirta xilliga waxaa la joogaa aan buubuunin lahayn qofku wuxuu yahay waxaa jir ma xuma bal la imo magac marka horese waxaan ku fakeray inaan u bixiyo soma oo soomaaliya oo lasoo gaabiyo s o m a camal kalarkiisuna buluug uu noqdo xidigta iyo wax ka muuqmuuqdaan aduu muddo kadib waxaa la yidhi magaciina meeting yar baan yeelanay waa waa ka degi waayey si fiican dadkii bartinerkayga ahaa waxaa igu dhacday inaan ba- ku noqdo een, een, een, boorka iyo ideyadan dib usoo iktiraaco markaasaa ilaahay wuxuu igu soo riday inaan idhaahdo niyo geeljire marka maadaama geeljire uu ga u ka bilaabo ama ji uu ka bilaabo xarafka xaraf kale oo qaadan kara si uu magaca waxay dhahaan raidam inuu raam gareeyo isqabsado sidaa awgeed baan geeljire grill loogadiisuna waxa weeye hal waxa weeye baarqaba oo een, tilaabsanaya wey wax kalena maaha waxaan uga jeedaa inaan culturka iyo dhaqanka uga dhawaano waan gartay iyo inaan buubuunino wixii maaragtay ama geljiro ahaa ama berele ahaa ama kalluun dubata ahaa wixii culturkaaga iyo dhaqankaaga inay ka muuqdaan waxaa fiican businesskaaga waan gartay aan kula kaftay mee dee caani geela markaa ma laga helayaa meesha geel jire marka la xasto waa caani martigelintii caanigeena Een, wadankan lagama helo caano geela Een, een, een, laakiin hilib geela noo imaan jiray australia nooga imaan jiray waa la joojiyey hadda ma ilaa australia ha australia laga keeni jiray geela iyo arigaba inta badan waxaa laga keena australia wallahi waa waa hilibka xalaalkaaba waa safar dheer dad badan ba hadday maqlaan halkan ma ganacsi u keeni lahay dhegeysta kale horta khadka siinayaa aan kugu soo noqonayaa een bal magacaaga adoo igu bilaabaya bismi illahi raxmaan raxiim magacaygu waa xasan cumar xasan xasan ogaal waxaan joogaa magaalada hargeysa Eh, daadihiyaha barnaamijka ismaaciil farjar iyo idaacadda v o e ba aada iyo aad baan u salaamayaa isla mar ahaanta waxaan kaloo salaamayaa cabdiraxmaan mulkiilaha ah, geerjira hotel iyo safari Eh, bal waxaan doonayaa in aan su-aal weydiiyo eh, cabdiraxmaan cabdiraxmaan ow eh, waxaa hadda barnaamijku ka hadlayaa waxa weeyaan rabadaanka iyo waqtiyada dheeraadka saa loo shaqeeyo marka eh, kolleyda i- eh, markaan anigu hargeysa ka hadlayo eh, rabadaanta dad badan oo aan maalmaha kale soo shaqo tagin baa soo shaqo taga mahar- meherad walba eh, shaqaale dheeraaday heshaa waayo eh, weliba ay u badan tahay meelaha maryaha laga gato inkastoo adiga maqaaxidaadu ay cuntada iibinayso waxaan ku su-aali lahaa cabdiraxmaan shaqaalaha joogtada kuwa ah wax lacag eh, xaqul ciida ama gunno eh, farxadda ciidda ah ma siisaa haddaad se siiso eh, waxaad ugu ma waxaad u garato ayaad siisaa mise boqolkiiba mushaharka ay qaataan ayaad ugu dhufataa waan gartay xasan aad baad umaadsanta maasantaa walaalgacli waana salaaban tahay adigii dhammaan ehelka walaalaheena ku nool wadankii iyo magaalada hargeysa niyo waa su-aal aad iyo aad u fiican En, en, ah, run- runtii waan siinaa En, special maalinta ciidda ah oo maalinta iyadana aan ugu talagalno cuntada oo waxaa cuni karta cuna oo buffet iyo waxaasa En, shaqaalaha waa u diibna xaqal ciidkooda waa waxaan inta badani waa waxaan u garano En, ama aan u garto laakiin ilaa hadda percentage iyo iyo ma ma ma oran laakiin su-aasha marka ay weydiinaysay ba- businessman markaa tahay always conversationkaaga waxbuu maskaxdaada u diraysaa ma ogta markaas waxay kusoo dhacay war cabdi muxuma ninka walaalkaa su-aasha ku weydiinayo fikradda muxuma ah inaad ku bixisid ah percentage for example inaan idhaahdo shaqaalahayga oo nin ciidi waa waa beri ama waa saa dambe sanadka hore waxaanu gadnay intaas haddii aan sanadkan intaa aan ga- intaas aan gadno aad ka badisaan twenty percentage intii last year aad gadnay then you get twenty percentage of bonus oo ziyaada marka taas waxay keeni kartaa incentive cusub marka waa fikrad cusub walaalka ilaah khayra kaasi ay igu dhalisay En- en- en- en- aan ka fiirsan doono inaan sameeyo in kale laakiin so far intaan soo qabanaynay waa waxaan gar waxaan u garta unbaan sii bixinay waan gartay n eh, dee w- shaqooyin badan baa maraykan ka banaan haddii la helayo meel la keenayo n eh, sheekadan geeljira ayay iba xasuusay n waxaan jeclaa bal inaan ku weydiiyo n gebagabadii barnaamijkeenin haatan joognaa n bal marka rabadaanta ama xilliga ciidda oo kale haddee ciiddii wakti kooban bay naga xiga oo tobankii dambaa la gelayaa n maalmahaas oo kale ma jiraa suuq ka duwan kii hore oo kale dadku macnaha sida wax loo dalbanayo ma ma dareentaan deegaan ka duwan kii hore cuurta ha aad iyo aad aad iyo aad tobanka cisho ugu dambeeya en, taraawiixda iyo tahajudka iyo marka la dhaco magaalada aad bay u shidan tahay En, magaaladan hortan ku noolnahay magaalo aad iyo aad ummadda ugu khayraysan tahay weeye gobolkan minnesota magaalooyinkan Mi- mataanaha minneapolis iyo st paul shacabkii waa ku badan masaajido badan baa ku yaala suuqyo badan oo santara ah ama shopping complex ha la yihahda ama mall ha yidhahdaan baa ku- noogu yaala Eh, mid waxaa la yihahda carmel mid twenty fourka iyo karama iyo dhowr kale oo kale Eh, marka waa la dareemaa shucuurta businesskuna waa boomin aad buu u shaqeeyaa ciyaalka suuqa yaacaya shanta cisho ugu dambeeya carmel iyo marka oo oo lasaga baxa dhalinyarada u- rag caruurta yaacas iyo haweenka yaacaya iyo shoppingka iyo ay ku jiraan iyo khamiiska la gadaya iyo iyo xalwada biyo bay waad yaabaysaa marka aad iyo aad baa loo dareemaa en, maalmaha ugu dambeeya waxaa aad iyo aad looga dareema soomaalida keliya maaha inkasta oo aan anigu arko inay s- ay yara ay ay- dad badan oo ajnabina aad noo dhibsadaan laakiin entire stateka dhan wuxuu dareemaa maalinta ciidda gobolkan aad baa looga dareemaa waxaa ku yaala suuqa ugu weyn oo mall of america la yidhaahdo ayaa wuxuu ku yaalaa gobolkan magaalo bloomington la yihahdo minneapolis dhinaceeda ah marka marka la gaaro maalinta ciidda suuqa isaga ah wuxuu qaadi karaa dhowr boqol oo kun literally waxaa xira soomaali caruur iyo haween baa xira waayo waxaa ku yaala shoppingkii baa ku yaala maqaaxiyaha ku yaala me- ba- ciyaalkii wixii fuuli jireen reexooyinkii wixii oo dhan baa ku yaala marka waxaa moodaa soomaali dhan magaalada degan ama gobolka deganba inay isugu timaado aad iyo aad marka ajanabiga xataa way nooga baxaan maalintaas suuqaas isaga waan gartay dad badan baa shaqa u abuurtaan badde dawlad badan baa shaqo loo abuuraa wanaag badan baa ka muuqna khala- xogaa yar dhibaatadena waa iska fiicanta inaan shacabka soomaaliyeed oo reer minnesota hadday dhegeysanaysaan at least moolka markaanu tagno waxaa fiican caruurta inay la bahiifgareeyaan hooyada in ay gacanta ku hayso talabaad aan usoo jeedin lahaa aabayaasha soomaaliyeed gobolka minnesota ku nool oo dhan haddii ay maqlaysaan maalinta ciidda hooyada iyo caruurta iyo ilmaha raaca waayo suuqa markaan tago moolka kale waxaan arkaa ciyaar badan oo yaacaya Een- marka waxaa loo baahan yahay wa- wa- iyagu waa gartooda laakiin waalidka inay shaqadooda inaan shaqadeena qabsano laakiin yes saa sheegtay shaqooyin badan baan abuurnaa lacag badan baan suuqa gelinaa Een, taasi xaggaasi wax dhibaataa ma jirto soomaaliya ilaa kheyr ha siiyo ciid wanaagsan aad baad mahadsantahay cabdiraxmaan guud ahaanba dhegaystayaal intaa waxay nagaga xubintii wicitaanka ee qaybta ka ahayd barnaamijkii waa go'aankaaga waxaana marti inoogu ahaa cabdiraxmaan xaaji ayaan oo ku magac dheer abkoos oo meherado kala duwan ku leh dalkan maraykanka sida safari restaurant iyo geeljire griil tan iyo intayn barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasii kulanti dambe oo xiise leh
haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya
magacaygu waa cabdisaaxi dhaxan bare v o a aad baa u mahadsantihiin Eh, waxaan joogaa magaalada cadaado ee ay hadda nolosha eh, lagu soo gelabaday doorashada madaxweynenimada ee galmudug waxaa maanta ka guuxaya eh, hanka aan u qabno dowladnimada dadka aad iyo aad bay ugu howan yihiin aniga oo aan u horeeyo waxaana rajaynaynaa maanta guusha noo dhalatay iyo dowladnimada inaan wax ka barano ma aanan aqoon in ka badan dhowr iyo labaatan sano laakiin maanta waxaan ku qanacsanahay oo oo nala baray dowladnimada haddana sidii aan hirgelin lahayn iyo dhaqankeedaan ku kala bixnaa insha allahu tacaala
bismillahi raxmaani raxiim magacaygu waxa weeyaan axmed xuseen ibraahim jooga magaalada hargeysa aad iyo aad baan salaamaya idaacadda v o e da gaar ahaan daadihiyaha barnaamijkan waa go-aankaaga haddaan kusoo noqdo go-aankayga waxaan rajeynaya insha allahu tacaala mustaqbalka inaan wax badan u qabto dalka somalilan gaar ahaan marka ugu horeysa aan naftaydan kobciyo kar u qaado aqoonteyda hadday tahay aqoonteyda diinta hadday tahay aqoonteyda maadiga dabadeedna si aan dalkaygii aan wax u taro dalka somalilan ee miisaaniyadiisu aanay ka badnayn laba boqol iyo kontonka milyan saddexa milyan ee qofna ay ku nool yihiin sidii aan dalkaa dhaqaalihiisa kor ugu qaadi lahaa aan toosin lahaana insha allah mustaqbalka siyaasadiisa siyaasadaasoo ka dhigi lahaa ilaahay idankiisa sidaan rajaynayo mid toosan oo oon lahayn quruux farabadaan lahayn oo ah mid wanaagsan oo ay dadku wax ku qabsan karayaan mid dadka isku soo dhaweynaysa mid walaalo dadka ka dhigaysa mid dadkao dhan ay u siman yihiin inahaasaan filayaa inaan mustaqbalka doonayna wax ka bedelo
bismillahi raxmaani raxiim magacaygu waxa weeye injineer cabdirasaaq cumar ismaaciil sheikh aduun waxaa madaxay ka guuxaya maanta puntland waxaan filayaa eh, dowladda hadda jirta waxay jirtaa sanad iyo dhowr bilood waxaana oran karaa waxay ku talaabsatay horumar eh, lixaadle marka loo eego dhanka dhaqaalaha iyo dhanka ammaanka marka loo eego maamuladii hore ee dalka soo maray waxaan kaloo dhihi karaa dhanka marka loo eego xiriirka caalamiga ah eh, oo international communitygana door muhiim ayay ka qaadatay Een, taasina waxaa daliil u ah aniga waxaan kamid ahay kamid ahay ama dadka aadka u dhaleela dawladda ama dadka een, aadka uga mataqaanaa la oran karo ee waxay kasoo horjeedaneen dawladda laakiin marka aad aragtid ama miisaska caalamka aad tagtid oo aad eegtid dhanka horumarka dhanka dhaqaalaha iyo dhanka ammaankaba waxaan oran karaa mataqaanaa een, door muhiim ayuu madaxweynahan iyo iyo golahan xukuumadda jiraan ay ka ciyaareen Een, waana wax loogu hambaliyeeyo Een, waxayna dhici kartaa inay jiraanin dad wax tabanaya een, dad askar ciidan gadoodsan ama wada wax samayn kara laakiin waxaan ugu baaqaya isimada dadka iyo reer puntlandba arrintaasi mataqaanaa inay eh, kaxaliyaanin oo loo fiiriyo dhanka wanaagsan loo fiiriyo Eh, nin kastoo reer puntlandna wadanka waxaa ka saaran een, waxaa ka saaran xil ayaa ka saaran inuu ilaaliyo amniga dalka inuu ilaaliyo dhaqaalaha dalka inuu ilaaliyo sharafta dawladda
kuwaasina waxay ahaayeen aragtiyada qaar ka mida dhegeystayaasheeda haatanna dhinacii kaalimaha ee qasaa'idka bisha ramadaan iyo nabi ammaanada aan idiin soo gudbiyo mid ka mid ah
khayrkay bishaani tahayo bishuu allato bay weeyaano qur-aanka bishiisi weeyaano bishuu soo daa degay noqoto bishaan bishaan ku badhaadhag weeyaan wadan wadan yaa ramadaan waa bidacadina yaa ramadaan wadac wadac yaa ramadaan wadac kalla yaa ramadaan bishaani tahayo bishuu alla dooray badsaday bishii la hela yay weeyaane bisheeda kalana barwaaqiyo khayr allow nagube adaa boqorehe ودع ودع يا رمضان وفي دعك يا رمضان ودع ودع يا رمضان ودعك الله يا رمضان بشي صدقانا لكي بحيانا إلهي بكرة يا وياني بشي صدقانا لكي بحيانا إلهي بكرة يا وياني وبرت ما خير توبة صداي بشيل إله يا وياني بشيدك لنا درواقي يا خير الله نقبل هذا بقري ودع ودع يا رمضان وفي دعتك يا رمضان ودع ودع يا رمضان ودعك الله يا رمضان bishii ramadaan ka weeyaano bishii dambi dhaaf ka weeyaano balaaya dabaashi weeyaano bishii kun bilood ka khayr ka badnayd ilaah ilaah barakeey weeyaan ودع ودع يا رمضان وفي طاعتك يا رمضان ودع ودع يا رمضان ودعك الله يا رمضان بشير رمضان كويانو بشير تنبيدان كويانو فلا يتبع شويانو بشير qasiidadaasina intaas aynu kaga gudubnaa waxayna guud ahaan gabagaba u tahay barnaamijkii waa go'aankaaga oo idinla socodsiinayeen anigoo ah saare cabdi axmed iyo maxamed cabdi xasan sandheere inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno isla toddobaadkan dhexdiisa habeenka khamiista inta ku horreysa waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo
بشير صدقانا لكي بريانا إلهي بكرة يا وياني بشير صدقانا لكي بريانا إلهي بكرة يا وياني وبرت ما خير توبة صداي بشير
This program has come to you from the Voice of America, Washington.